bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaamiin faylaa ka dhowaada warkaana hamigna maydacadda warsan ee baydhabo qodobada isinka dheegi doontan haddii lahayara intuuna ka guda jarna iyo waliba ku mide halow bardaale e halo radio warsan halow waa beri b halo radio warsan hamiinkii labaatan iyo saddexaad ee tartan aqooneedka bila barakaysan ose toose ansooda iyo weliba gruubkiinka dambeey oo halaytiiyo ha bilaawen xaafado waa beri iyo berdaale saas oo kale waa beri iyo kudegdi baskii tartan aqooneedka bila barakaysan ee ramadaan dhibaato ku teegangana soodowka deegaanka eeljaale iyo weliba guda magaalada beledweyne qaar kumida qoysaska danyarta ka ganacsow dhiniyada suuga mukiga oo ku obaadahay ganacsatada degmada ciidanka puntland oo haquwadan baaburla kudhaya deegaanka galmudug somalilan iyo ka dhawaaqday kiisas usuba koofi tumi sagaale jubbaland iyo weliba iyo hukun dila kirida iyo askari askari kaleta halay dili puntland ayaa xaqiijiyadii boqol soddon liikiis oo coronafirus e ciidamada dowladda iyo heshiista dhexdhiki lama beelood oo kuwada dagaalamay gobolka mudug qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayoo ka jiran wararkii caalamka akhyaareen diyaar garooba
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahaaito sabta ahadnaya hooyida hayte taariikhdana ka toosanta tuman ilata bili shanaad ee may sanadka lamadu kun labaatankeentaas waliba yohayana qodobadii warkaan hamignama haddana ka dhawaada soogii oo faahfaahsan kabilaawno akhyaaray hamiinkii labaatan iyo saddexaad kusooda idaacadda warsan ee baydhaba welibana halayti maqrofanka raadiyaha warsan ee baydhaba tartan hiisele ka dhex maray haafado oo shale waa beri b iyo weliba berdaal e welibana luweyday muntadow su'aal wadarta ama tuutalkiiyo kudhikaasa tumong iyo farsu'aal tartan aqooneedka raadiyaha warsan sanadkan weliba isku kaaladay ururka garab walaal iyo warsan raadiyo dhanaga su'aalo amin walba soonkan weliba haddii aryahaya iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir xaafada bardaale iyo weliba yolokoyte tumiya fardhabood miila xaafadii kale iyo la tartamaasay waa beri yolokoyte siyad dhabood welibana saas guulo karatay xaafada bardaale sidasuu natiijada ka dhawaaqowa maxamed deeq oo kusooda ururka garab walaal
xaafadudugmay la warsadaaye toddoba su-aalood yaxqan lahaayeen bardaala ee mayba la warsaday toddoba su-aalood mayba ku jawaabani likumad ee tonu ku noogeen lama su-aal waa beri b habaalmartiya ku faa-iideysadeen mayba lakooyeena dhibco dhan kumi afar dhibcood waa beri b yaana mayba la warsaday toddoba su-aalood mayba ku jawaabeen afar kumad ee saddex kumid eena ku noogeen todobada su-aal la warsaday saas dartee dhibcooda la kooyan yoona maybuwaa siyeed dhibcood kiya weliba istuudiyaha warsane maqroofanadiya ka balansana xaafada horseed ee iyo deegaanka boonkay b tiilukubadiyona guud ahaanba baska tartan aqooneedka raadiyaha warsan iyo ku heri doonta ciidanka taliska booliska gobolka mudug ee puntland iyo weliba yo sheegana intiyo gaantaha ka dhigan baabuurka noogalankasawa barobokisa oo toddobaadka ka horraa ku dhay galmudug gaar ahaana koonfurta magaalada gaalkaaya qoraal kooban ha ku bahi taliska qaybta booliska gobolka mudug yalka sheegi inta ciidanka booliska iyo ku guulayseen intiyo gaantaha ka dhigan baabuurkaasi oo mudibja iyo ka sheegeen adaanga targidisna iyo eta c n qoraalka taliska may ka faahfaahina wakhtiga gaantala ka dhaki baabuurkaasa iyo meelalaha kaqobadi haddii iyo jarta idinku dambeydilaalaqobadi haabahaato waliba kakoobana shideediye inta baabuurkaas gaantiyo ha ka dhigan booliska sidoo kale weliba iyo ballan qaadana intiyo hooji doonana wadashaqeynta laamo amniga puntland ee galmudug oo ka howlgalowa lamada dhina ee gobolka mudug siyoonusku kaalidan sugowka amniga ee gobolkaas tumumi sagaalkiis oo uu subco udurka koofi tumi sagaale iyo somalilan laku helay meelo lama qof yoonqa muudan udurka sidiiya sheegday wasaaradda caafimaadka tirada guud ee dadka laku helay iyo deerti siyeetan iyo todobakiisa meelo dhimashada iyo deerti siyeed gof dadkan laku helay udurka iyo weliba yooniska jarana oo da-diyo yeedeeta ilaa tumung ilaa labaatan bukaanadan weliba tumung sade yo deganyin gobolka maroodiye hargeysa meela liqof kalena yo deganyin gobolka awdal ee boorama weliba udurkan kufaysataya hala qof taasitiniya kurikaasa tirada guud ee kufaysati siyad gof weliba saasoo kalan amuday lama qofa oo da-diyo likashal sheegi toddobaatan ili ilaa konton lama taasaytaniya kudhikaasa dadka udurkan amuuday ee somalilan ilaa siyeed gof isla wararka udurka koofi tumi sagaalkee ka guda jirnay akhyaaray wasaaradda caafimaadka ee maamulka puntland iyo xaqiijiday intii tumi koo qofa labaatan afarta saa laa dhaafii laku helay cudurka corona virus ee deegaanada maamulka puntland waraa kubahii wasaaradii weliba laka xaqiijiyay intii maalmo maalintii ku dambayta iyo sii korrahayta kiisaska cudurka koofi tumi sagaal ee deegaanada maamulka puntland tumi koo qof iyo laku helay oo iyo shalay yinga todoba migil eh iyo afar bilaan eh dadka laku helay weliba iyo shan roogana todoba gobolka nugaal afarta kale weliba iyo roogana gobolka karkaar tirada dadka udurka laku helay puntland iyo weliba iyo deertay guud ahaanba boqol soddon ili qofa oo shan qofna yan amoodi sadana kufaysatay haana ku mid ee qoysaska danyarte oo ka ganacsow dhaniyada suuga mukayga iyo ku obaadahay ganacsatada deegaanadaas waryaagan tawakal ali umar iyo faahfaahinta warkun weliba haniinku diray degmada afgo iyo gobolka shabeellada hoose magaalada amnilaana ka jirta dhibaataana haysato kuwan waa qaar ku ganacsada ah afaafka hore ee halka loo yaqaano muuqiga degmada afgooye waxa ay ka cabanayaan haddad ay sheegeen in dhibaato ay ku hayaan kuwaas oo ay sheegeen inay kula haystaan dhulka haatan ay ku ganacsanayaan muddo fog oo ay u badihiin hooyooyin haystaa caruur agoon ah oo halkan muddo fog ah joogay dowladda soomaaliya ayay waxa ay ka dalbadeen in arrintan ay soo farageliyaan maadaama shakhsiyaadkan ay ku haystaan dan guud nalagu haayo annagoo soddon sano deganeen degmada afgooyo kuna dhalin degmada afgooyo nimin beeraha ciidamada ee asluubta iyo waxaa haysta iyo dalxiiska haysta ayaa nagu tumanaya magaalada amnilaana ka jirta dhibaataana haysato annaga waxaan ku qanacsanay maaha waxaan ku qanci doonana ma aha
annagoo oo dhibaataysan soddon sano meeshaan ku ganacsi ku haysana agooman aynoo yaa- aynoo joogaana waxaan ku heranayna ay lahayn oo berige maanta maato eh waxaan haysana ay lahayn madaxweynaha sharafta leh ra-iisul wasaaraha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa ina beriga asxaan noo suubiyo annaga waxaan joognaa marsha biyood aan joognaa ma- waxaa nagula haystaa dan guud aa nagula haystaa waa beertii dalxiiska maalin kastaa nala dhibaateeya waxaan ka codsanaynaa dawladda koonfur galbeed ee lafta gareen ee farmaajo ra-iisul wasaaraha xasan cali kayre waxaan ka codsanaynaa dhibaatada nagula haayo inay wax ka arkaan inay naga qabtaan inay wax ka ogaadaan laami baan degana marshibiyeedi labaatan iyo sideed sano ayaa meeshaan deganaa goob ganacsi waaye magaalada markaa meesha degayna cid deganeed ma jirto magaalada hore ma ay jirin buushiyaan joogi jirnay buushi sagaal saac galabnimaan ka hoyan jirnay markay hadda magaalada hore tagtay aa niman lacag leh oo beero leh kambeliyaan wataa hoo dhahay ninka na dacweynayo waa nin shicib ah kambeliyaan wataa waana waxaad tihiin ma jirto uu yidhi lacagaana idinku xugminaa waana nagula xugmin inta intaasoo maalin nala wadwadi nala wadwadi aa u dhahay midka meesha joogay oo garsooraha ay waxau dhahay idinkuma seexan doona haqiina shan kitaabaa meesha u taali markaasaa shantii kitaab boqol kun oo dollar aa lagu gatay annaka dad la gatayaan nahay masaakiinaan nahay maataan nahay xoolo ma haysana meeshaan aan- aan maarata nus kiilo bariis iyo kiilo baasta aan ku garsanaa carruurtaan ku dhalnay labaatan jir waaye ciidamada ay ku jiraan maaragta in nala dhibaatay maalin kastana uma dulqaadanayno intaa kadib ayaa goobtii ay haweenkan soomaaliyeed ay ku dalbanayeen in laga qabto dadka dhibaatada kula haya goobtooda ganacsi ayaa waxaa goobjoog ah oo ka hadallo kooban ka jeediyey odayaasha dhaqanka ninkan hadda odaga hordaaqon nin meesha ugu yimid waayo asag ayagoo degan ugu yimid waxaanu codsanaynaa ee, horta mid waa ka codsanaynaa babliiska halka joogo mid aa ka codsanaynaa warqad aan fulin lahayn inay dadka masaakiinka ku hindeedo waan ka codsanaynaa haddii warqad fulin leh oo sharci ah ay tahay oo boliis ka soo baxday oo taliska boliiska howlaha ka soo baxday oo kii gobolka u gudubtay oo ka soo celiyey hadday tahay waa gooni warqad aan sharci waafaqsanayn boliiska waxaan ka codsanaynaa dadka masaakiinta inaan lagu gumaysto maqlaysa hadda ka hor waan ka hadalnay wixii jiraan u sheegnay
anu hor kolley baa nahay odaygii oo meeshaan makuyga caasi oo makuy oo wiligiisu maxamed makuyaa lidhaabo ma garti adiga nimankaana hadda hadda dawlad hadda jidaa soo socda jidka soo socda iyagu ma fidhi karaan ma fidhi karaan waay macnaha laamiga markaas laamiyay fidhiyaan laamigaas itowna dawlada iskale nin shaksi male shaksi haddii oo oo loo ciqaabayo dadka hadhoon loo ciqaabayana dawladda iyadaa og tabarteeda laakiin waxaan leenahay dadka in laga gardariya la gumaadoohayo oo laga gardariyay taas canqib توكل علي عمر راديو ورسن قبل كشف الله هوسه إذا ما سنت توكل علي عمر wararka warbaahinta warsan ah ku deerahay magaalada kismaayo haruunta kumeeldeerka maamulka jubbaland iyo weliba sheegahana intii maamulka jubbaland ushukun dila ka fuli askari askari kalada halay ka dili kismaayo qofkan geega la toogadiyo weliba laka magaabay maxamed cabdinaasir weliba nuusu ku mid tahay ilaalada madaatooyada ee jubbaland askariga halay tilkadilya kismaayo yo sida oo kaleta weliba uusu ku mid tahay ilaalada madaatooyada maamulka jubbaland dilkaya kooyi kureeda markii isumuron hadhaha gali lamada askari maamulka jubbaland iyo hukun deg deg e kafuliyan askarta iyo shakhsiyaadkii kale ee gaantalaha ka dhaki ee dilka ku dambeeya ama ku jeysan magaalada kismaayo weli akhyaaray warkii hamiignama idaacadda warsan ee baydhabo dhugunsada haytan walibana hubudusinkulaha akhyaaray hamiin fayla dhibaatiya weliba ku teeganta nasocdowka deegaanka eeljaala iyo weliba gudo magaalada beledweyneha gobolka hiiraana waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkun weliba haniinku diray magaalada beledweyneha gobolka hiiraana isticmaalka waddooyinka qaar ee magaalada beledweyne ayaa adag dadka inta badan dhibaato badan ayay ku qabaan saacdii lasoo dhaafay magaalada beledweyne waxaa sii xoogaysatay fatahaada webi shabeelle uu ka geysanayo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ma jiro wax ganacsi ah waxaana dadka ku adkaatay inay isticmaalaan waddooyinka qaar ee magaalada beledweyne ku yaala halkaan taagana waa buubuuday koobaad halisteeda waa dareemi kartiin way dhib badan tahay saakay aan maray haddana waa kusoo laabtay biyuhu way sii kordhooyaan sidaa dartiisin gaar dameerada iyo dadka usaliya marooda wax gaadiidu hadda kaba maraa ma jiraan khatarteedana aad bay u badan tahay wallahi wadada maritaankeeda dadweynaha dhibaato weyn ayay ku qabaan inkastoo ka badan ay magaalada ay ku cayiriyiin haddana biyaha sida loo maarayn lahaa waa in la helo furo labada dowlad etoobiya iyo soomaaliya ka socon biyahani waxay ka yimaadaan dhulka highlandka ee buuraleyda etoobiya cid xakamayn kartana ma leh dambi ummadda soomaaliyeed oo joogta gobolka hiiraan cid walbay leedahay dhibaatada ay ku leedahay halka aan taaganahay waa halkii ku gadoontay caqabkii biyihii hore marka kale oo labayso waa halkii biyaha ay ka gadoomayeen oo xooggooda ay ka gudbayeen oo ku taalay suuqa laanta dhagax jibis alxamdulilah marka ummadda soomaaliyeed cagtan waxay ku haysataa dhibaato maxaana loogu gudbi karaa in loo bixiyo wadda ay maraan biyahan biyo la celiyo oo ciid lagu celceliyo waxba ma tahan waa inay la helo wadda ay maraan lana weliga labadiisa taani la dhiso gudihiisana la qodo waktigii jiilaalkeeda waktiga ay biyaha yimideen inay la ordo oo maaragtay alxamdulilahi waxbaa la celinaliya waxba taymayso waa inay wadda ay maraan la helo marka koobaad markii la helo kabacdi ayaa insha allah haddii ilahi hal ay ku wanaagsan tahay dadka si loogu badbaadin karo ummaddani waxaad maraysaa inay aad maaragtay ugu baahan tahay inay wada degnaato wada noolaato laakiin dhibaatada maxay ka muuqataa dadka ay guryahooda biyaha ku saameeyaan
meeshaan waxaan joogi jiray aniga oo nin dhallinyaraah ayaan joogi jiray waxaan dadkii waa hore ka tegay ee tagay magaalada muqdisho waa maqli jiray meeshaan biyobaxa ay ka soo baxdo ee dadka dhibaataysa deegaanka ah laakiin ba hadda maanta cagayga ayaan ku mid indhahayga ayaanu ku arkaa marka waxaan uga digaa dadweynaha ama u sheegaa dadweynaha gobolka hiiraan inay macnaha ka hor tagaan sidii ay hawshaan ay biyobaxdaan mar kasta la qaxaayo ay isaga badbaadi lahayen uga hortegi lahayen saddexdaa maalin waa maraya markasta niyadeedu waxay aheeday macnaha inay gudow mar walba xataa hoos u dhici doonaan hoos u dhici doonaan oo ay jirta hadda bacdiidaan wataa sababtaan uga bixi rabaaba waayo markas waxaan dareemahayaa inay mar walba kusoo dareemaan xaafadaydaynu u dhoweynayo wax badan u jiraan zaa'id biyaha biyo ka badan inay soo galaan moogi waxataa kuwa naaqus oo wax yar waa inay iska joogta abkeyga abkeyga waa diideen saaxib kuwan odkaas walibaan dembey warbixintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan akhyaarey surankisin warku dhugunsiday aytan shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo madawiinaga dalka kenya uhuru kenyaataee ka dhawaaqay intee muddo soddon maalmoode la hiray huduuda soomaaliya iyo tanzaniya iyo lubadaagasa kenya sidoo kale bandowga saaran kenya yaa madawiinaga sii kordhi muddo labaatan iyo kow maalmood oo yeedag eegda ilaa liti juun ee bilaha soota inka dambeyntii akhyaare haweenayda wasiiradda ee israa'iila lagmagacaayo waana laka magacaawowa naata tamono shata iyo waliba yaa ku mid haytay haweenaydan oya nagati haweenaydinka horayti oo yahuuda etoobiya ha ku jeeda oo golo wasiirada israa'iil yaa ku mid nagate golo wasiirada cusub ee israa'iil yaa mudda reeda landhiki ama andhidii kureeda marki dowladda wadajirka ee xisbiyada yoo ka dhisinyiga yoo ka heliyan intaan ka dambeyntii la filaaye maalintii bareetii ahadee la dhaaray wasiirada cusub naata oyaa ku tirsanta xisbiga ra-iisul wasaaraha cusub ee israa'iil ee lahanka magacaabay wasiirka dhaniga arrimo ee qahootiga warki hamiignama akhyaaray hilagoysiin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabana surunkuninka dhonye warka waliba sinsaareyn tanasiin kula soosiyaayay akhyaaray anoo maxamuud ali cabdulaahi gaabshaae gamaasintiin dhugunsidowka warbaahinta warsan ee baydhaba intii warkun warlamida haddii ilaahayara redon kulamana waliba siinku tabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ammaana la akhyaaray